Ururka Horumarinta Dowlad-deegaanka Soomaalida ayaa lacag gaaraysa sagaal milyan afar boqol sideetan iyo shan kun u qaybiyay tadabo boqol oo beeraley islamarkaana degan tuulooyinka hoos yimaada degmada cadaad leh ee gobolka Shabeelle. Deeqdan lacageed ee loo qaybiyay beeraleydan ayaa waxaa loogu talagalay tacabka beeraha si sare loogu qaado wax soo saarkooda. Isuduwaha Ururka Horumarinta Dowlad-deegaanka Soomaalida Cabdirashiid Xaaji Yuusuf ayaa ka warbixiyay deeqdan lacageed iyo ujeedka loo bixiyey.
barnaamijkan waxa weeye mataqanaa waa ka jawaabidda mataqanaaye abaaraha iyo mataqanaaye climate shock waxa loo yaqaano cimiladan isbedelaysa Ee, beel- fandigan waxaa bixiyey mataqanaaye faw waxaana fulinaysa mashruuca mataqanaaye soomaalilimaad wuxuu ka jiraa laba degmo cadaadle iyo qalaafe Ee, qal- cadaadle oo kale waa saddex qabale Ee, qalaafana waa saddex qabale cadaadle hadda saddexda qabale qabalihii mata qabalihii ee, jeerey baan hadda joognaa already mataqanaa saddexda qabalaba siirka waa la siiyey mashruucuna waa cash and seed weeyaan waa lacag iyo abuur weeyaan marka abuurkaasoo weliba laba nooca oo ah galley iyo mataqanaaye digil abuurkuna waxa weeye waa noocyada loogu talagalay mataqanaaye u adkaysiga abaaraha loogu talagalay weeye waxa weeye waa eh, mataqanaaye eh, abaarahoo kale abuurka ku baxaya mataqanaaye hot temperatureka ayuu mataqanaaye ka mid yahay waxaana loogu talagalay dadka beeraleyda ah taasoo mataqanaaye galleyda iyo digirta lagu samaynayo intercropping wax la yidhahdo intercroppinga waxaa weeye faa'iidadu leeyahay waxaa weeye kow waa laba darag oo oo mataqanaa isla bislaanaysa laba waxaa weeye waa soil maintenance iyo soil nutrientiga iyo mataqanaa yay yay kabtaa Qaar ka mid ah beeraleyda ka faa'iidaystay deeqdan lacageed ayaa ka mahad celiyey.
alxamdulilah rabbi alcaalamiin lacagta waan qaadanay si fiican baan u qaadanay waxaan qaadanay saddex iyo toban kun shan boqol iyo konton riyaal alxamdulilah si wanaagsan bay noo soo gaadhay alxamdulilah waan ku mahadnaqaynaa marka waa sida waa alxamdulilah waa markii koowaad dad anaasa noo noo keena weeyaan marka alxamdulilah intu kale waan rajayna insha allah tana si fiican baan u qaadan hadda ka hor een, lacagana soo marmari way jiraan laakiin deeqdan oo kalena ma soo marin marka alxamdulilah waa marka koowaadaan qaadana weeyaan Een, abuur waana siiyeen siir waana siiyeen hadda ka hor bayna siiyeen oo ayadan haddana siisay Een, saddex beri ka hor bayna siisay maanta lacagtay noo keentay alxamdulilah aad baan ugu mahadnaqayaa Een, waxaan een, insha allah waxaan ilaahay u rajaynayaa intaa in ka badan inaan ka helo ayaduna ay ay khayr baan u rajaynaynaa Een, waxaa weeye dhulkaanada dhulbeereed weeye Een, dhulka webiga ee hodanka aan haysanaa Een, xooggii aan kaa faa'iidaysan lahayn waan leenahay xoogaha waxaa iska yar jiro een, wax allaale wixii kabitaan oo dhaqaalaha abuurka siirka waan abuuraynaa Een, lacagtana shidaalkii oo dee horaan bana dhibhayay yaan ku iibsanaynaa Een, taas aad noo yara faasa shidaalkaas aad noo dhibo marka insha allah wax badan buu naga kaalmayn doonaa marka ilaah waxaan ka rajaynaya wax badan baan ka heli doonaa insha allah markaa maanta lacag baan qaadanay lacagtaasoo saddex iyo toban kun saddex boqol iyo konton riyaala alaashqasidii lacagtan oo hay-addu noo keentaan ku faraxsannahay alxamdu alshukri waxaa loo siiyey calaa qoys baa la siiyey inay isticmaalaan baa loo siiyey hadda ka hor waa noo kow hadda ka hor abuur baan ka qaadanay maalin dhaweyd abuurna siiyeen abuurkaasoo siidhahoo ina beeraha lagu tabcdo loogu talagalay ayay noo keeneen abuurkiina ee gawri qaybna waa la bilaabay qaybna waa la- way daba socotaa inaan abuuro ayaan rabnaa maantan lacag bay noogu dartay hay-addu way mahadsantahay alxamdu alshukri si fiican baan iisoo dhoweynaynaa Deeqdan lacageed ayaa waxaa baahi badan u qabay beeraleyda ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmada Cadaadle ee gobolka Shabeelle, taasi oo door muhiim ah ka qaadan doonto fududeynta howlaha la xiriira wax soo saarka beeraha.